بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحين كل حشرني آه المطلب الثاني أو كمدها بحثي لبعض التمسك بالسنة آيده قرآن كابين كل حشرني آيد الشناد oo waxa weeye aayadda shanaad aynu soo qaadanayna waxay tahay aayadda fi suurati axzaab allah uu ku yidhi laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kathiira aayaddan waa aayad cajiiba allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana waxaa idinku sugan haddaad tihiin muuminiintii muuminiintii baa lala khidaabayaa haddaa mu'miniin tihiin ood nebi maxamed rumayseen waxaa idinku sugan nebiga calayhi salaatu wassalaam uswatun xasana kudayasho wanaagsan uswa waa kudayasho marka kudayasho wanaagsan baa idinku sugan yay ugu sugan tahay waa liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir qofkii iimaan laga helay oo rajaynaya maalinta qiyaame inuu ilaahay la kulmo oo maalinta qiyaame rumaysan oo ilaahay rajaynaya inuu janno geeyo oo iimaan laga helay waxaa ugu ugu sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku daydo wadakara allaha kathiiran haddana ilaahay wax badan xusay aayaddan waxa ay u deliishadeen culammada usuululfiqiga waxay u deliishadeen aayaddan alixtijaaj biafcaali rasuul sala allahu caleyh waali wasalam in la xujaysto nebiga afcaashiisa oo ficil kasta oo nebigu uu sameeyo waxaa inoogu sugan ata'asi in lagu daydo in lagu daydo marka mar haddii ficilka nebigu sameeyo nebiga waa lagu dayanaya calayhi salaatu wassalaam marka kuwa wujuuban u sameeyey wujuuban baa loo samaynayaa oo adilo kala caddaysay kuwa istixbaaban u sameeyeyna istixbaab baa loo samaynayaa marka waa sunna mutabaca waxau leeyahay imaamu shawkani raximah llahu tacaala markuu aayaddaa fasirayo hadihi alaaya caama aayaddaana waa aayad caama ay nebiga in lagu daydo oo qofka muslimkaa fii jamiici axwaalihi uu nebiga ku daydo caqiidatan wa cibaadatan wa manhajan wa dacwatan wa akhlaaqan kulli inuu kaga daydo macnaha nebiga waxaad kaga dayanaysaa caqiidadiisa waa ku dayanaysa oo caqiidada nebiga inaad la timaadid baa lagaa rabaa iyo caqiidada saxaabada ridwaan ullaahi calayhim cibaadadii waa kaga dayanaysaa oo waxaa la rabaa wax alla wixii nebigu kuu diray oo uu sameeyey inaad ku dayatid wax alla wixii uu kaa nahayey ama uu isagu ka tegayna aad ka tegtid oo bannaan ka martid marka laba dhinac bay uswadii ka imaanaysaa waa imtithaalu amri wa ijtinaabu nahyi wax alla wixii isagu sameeyey oo la yimid waa min amri rasuul waa diintii uu la yimid ku dayo oo samee wax alla wixii isagu uu ka tegey ama uu nahiyey diintiisii ka mid maaha ee bannaanka ka mar labadaba inaad nebiga kaga dayatay calayhi salaatu wassalaam laakiin haddaad nebiga khilaaftid oo wax uuna kuu dirin aad iska samaysid ama wax uu kaa nahiyey aad dabaalatid hadda nebiga kumaada dayan calayhi salaatu wassalaam uswa xasana lamaad imaan idan hadihi alaaya waa aaya caama wax walba fi jamiici waxa weeye afcaal walaqwaal walakhlaaq walcaqiida kulli walcibaadaat inaad nebiga kaga dayatid baa la rabaa calayhi salatu wasalaam cibaadaha samaynin aada nebi maxamed kaga dayanayn waayo shuruuddaba waxaa ka mid ah marka la sharaxayo ana muxamed ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamedan rasuulullah wa an laa yucbad allahu ila bima sharaca waxaan nabi maxamed sharciyayn oona kuu jiraynin inaadba ilaahay ku caabudid waa mamnuuc waayo ma garanaysid cibaadada ilaahay raalliga ka yahay nabi maxamed baa lagu soo diray waynu soo marnaa aayaddii qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni iyo aayadaha kaleba wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh man adaaca arasuul faqad adaaca allah kulli waa soo marnay idan markaa uswa waa inaad nebiga ku dayatid calayhi salaatu wassalaam oo diinta oo dhan nebiga kaga dayatid ayaa loo baahanya nooc walba ha noqotee taasi marka waa arrin caamawa waxay yidhaahdaan culummadu sida sheekh naasir sicdi raximah allahu tacaala markuu fasirayo wuxuu yidhaahdaa al uswatu nawcaan kudayashadu waa laba nooc sideedaba qofku inuu ku daydo oo la yimaado uswa xasana oo dadkii wanaagsanaa ku daydo iyo inuu la yimaado uswa sayi ah oo dadkii xumaa ku daydo idan uswada wanaagsan kudayashada wanaagsan waa uswatun lirasuuli illahi sal salam nabiga lagu dayda weeye calayhi salaatu wasalaam waa dariiqadiisii waa sunnihiisii waa manhajkiisii waa dacwadiisii waa inaad isaga ku dayatid oo wax walba aad taraahid tillaabada qaadaysidba nebigu muxuu ka yiri nebigu muxuu ka sameeyey taas ayaa muhiima waxa uu yidhi marka atta'asii lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam qofka nebiga ku dayanaya calayhi salaatu wassalaam saalikun wuxuu marayaa buu yidhi oo hayaa ariiqii dariiqu najaax dariiqii wanaagsanaa oo uu ku badbaadayey oo waddadii uu jannada ku tegi lahaa ayuu qofkaasi hayaa amaa haddaad ka leexatid oo aad meel kala aadid haddi waa halaagsantay wuxuu yidhi walaa yuwafaqu lama waafajiyo kudayashadaa wanaagsan ilaa liman kaana yarju llah walyowm alaakhir waayo ilaahay wuxuu halkaa yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana heeyay ugu sugan tahay liman kaana yarju llah walyowm alaakhir qofka ilaahay rajaynaya oo janno iyo wanaag ka raba ilaahay inuu ka raalli noqdo raba raadinaya wixii ilaahay kaga raalli noqon lahaa dariiqii ilaahay kaaga raalli noqon lahaa waa uswatu nabiy sala allahu caleyh wasalam waa inaad nebiga ku dayatid calayhi salaatu wassalaam markaas ayaad helaysaa uswa xasana markaas ayaad rajadii wanaagsanayd oo aad qabtay ilaahay kuu taxqiiqinaya oo helaysaa jannadii iyo raalli ahaanshihii ilaahay liman kaana yarju llah walyowm alaakhir maalinta qiyaamana rumaysan haddana wadakara allaha kathiira ay cibaadadii iyo wanaaggii iyo dikrigii ilaahay la yimid ee aan meel iska fadhiisan haddaba aayaddaasi waxay waadix ku tahay culummadoo dhanna aynoo caddeeyeen inay tahay ku dayashada aan u baahannahay inaan ku dayano nebi maxamed caleyhi salaatu wassalaam taqliid kale uma baahnin walaa madhab fulaan baanu ku dayanaynin walaa sheikh fulaan baanu ku dayanaynin waajibku waxa weeye nebi maxamed in lagu dayda calayhi salaatu wasalaam qofkii nebi maxamed ku dayday haddaad markaa raacdid fahada dayib waa fiican yahi laakiin waa inuu ku daydaa nebi maxamed saxaabada waxaynu mar walba u leenahay ha lagu daydo nebigay ku daydeen calayhi salaatu wasalaam oo yaa inoo caddeeyey inay nebiga ku daydeen nebigaa inoo dardaarmo inoo caddeeyey calaykum bisunnatii وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد إذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام عدي كضيطي أيا أصوح مضن وايو النبي هذي كضيدين إنغونا وحا أن رادينينا وإن النبي كضينا عليه الصلاة والسلام أما وحي إنتا كسوكيه مؤقد هذي أخي المسلم waxa ay ku noqon doonto war uma haysid marka qof walba u baraarug waxaan naftayda iyo qof walba muslima ugu naseexaynayaa inaad ku dadaashid inaad nebi maxamed ku dayatid calayhi salaatu wassalaam see loogu dayanayaa marka alcilmu waxay u baahan tahay kuma dayan ka dhid nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ilaa bilcilmi inaad cilmi la timaadid oo diinta baratid oo fahamtid markaa dariiqii nebiga maahee si kale uguma dayan kadhid marka cilmi haddaadan la imaanin wax aad ku dayan kadhid nebi maxamed ma jiro calayhi salaatu wassalaam waayo jahli ma soconayo oo qofka jaahilka ahi waxaan uu samaynayo hadduu leeyahay xataa dad baan ku dayanayaa inay sax tahay in kale war uma hayo qaabka uu samaynayo inay waafaqsan tahay sax ma u garanayo nebiguna igu dayduu yidhi salluu kamaa ra'aytumuun usallii marka waxaa la rabaa nebiga in lagu daydo calayhi salaatu wassalaam ilaahina hayna waafajiyo kuwii nebi maxamed dariiqiisa raaca oo ku dayda oo dabagala ilaaha naga dhigo oo xawdkiisa ka caba maalinta qiyaamaha maalinta uu allah yidhi yowma tabyadu wujuuh wa taswadu wujuuh waxa weeye maalinta wejiye madoobaan doonaan wejiyana nuuri doonaan cabdullaahi ibni cabbaas waxa uu yidhi tabyadu wujuuh ahlu sunna ciddii sunnaha ku dayatay oo waxa weye raacday nebi maxamed ayaa wejiyadoodu ifayaan oo nuurayaan wa taswadu wujuuh ahlulbidac cid alle ciddii bidca la timidna wejigoodaa madoobaanaya walciyaadu billaah ilaahay markaa inaga badbaadiyo ilaahay baan bidcada ka magangelaynaa allahuma arina xaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaadila baadilan warsuqna ijtinaaba walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin